maamulka gobolka hiiraan ayaa ka mamnuucay ganacsatada beledweyne isticmaalka lacagaha shilinka soomaaliga been abuurka ee lagu daabaco deegaano ka mid ah gobolada dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo warfidyaanka kula hadlaya magaalada beledweyne ayaa sheegay in lacagahaasi been abuurka lagu dhacay hantidii shacabka gobolka hiiraan lacagtaas waxaa runtii dhibaato weyn lagu geystay hantidii ummadda waxaa lagu bedeshay wax alaale wixii ama doolar ahaa ama kale xoolo ahaa lacagtaasina ma ahan lacag saxa waa lacag been abuura baraha kontaroolada iyo ciidamadana waxaan amraynaa in ay qabtaan baabuur alla baabuurkii sida lacag been abuura lacagtaas waa sharciga ayaa lala tigsanayaa haddii la qabto gaadiidka wadana ee lacag lagu qabtana waa lala wareegayaa ciidamada ayaana ku shaqaynaya lama keeni karo lacagta been abuura gobolka wixii laga bilaaba saacaddaana idin la hadlayo ganacsatada iyagu dhankooda waa ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahayo joojinta lacagaha shilinka soomaaliga ee dalka lagu farsameeyo xilligan waxa waaye lacagtan cusub dhibay gobolka ku haysaa gaar ahaan gobolka hiiraan afarta dhinac meelay uga baxda male maciishadii waa nagu qaaliyeysay lacagihii doolarka waa lagu aruurshay annaga gobolka hiiraan dhibay nagu haysaa dhib maba lacagtan lacag feelsaa dadka lagu dhacawa wax kaa rababa male walaa hooye waxaan kuu sheegaa maadaama anay ganacsada gobolka hiiraan lacagtaas inay dhibaato badan noo keentay sixir barar nagu riday doolarkii laba milyan iyo shan boqol nagu tegey dhibaato ka weyn oo gobolka saamaysa aysan jirin xaalad aad u adag iyo horta gobolka soo wajahday markaan runta kuu sheego dhibaatada kale oo jirtaa waxay tahay halkii boqol oo doolar wuxuu joogaa laba milyan shan boqol annagana lacagaan cadcadhayn waxba nolo kama gato magaaladan lacagaan cadcadhayn waxba kama taalo marka maamulka iyo dadka arrimahaas ku shaqadale waxaan u sheegaynaa si dhaqso badan oo bila'aadnanima inay dadka maatada uga soo gaadhaan oo lacagtan wax looga qabto ganacsatada sarrifta lacagaha qalaad ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda in ay ka helaan lacago ay ku beddeshaan midda xilligan magaalada laga isticmaalo iyagoo sheegay in beledweyne laga isticmaalo oo keliya lacagahan been abuurka waxaa waaye lacagtan cadcad waa ku dhacanna lacag kale oon ku beddelnana ma haysano ayadoo kaasha ayay noo taallaa maamulka waxaan ka codsanaynaa inuu lacagtaas cadcad hadduu noo maarayn karo asigu noo beddeli karo u lacagteena khasaare ahayn oo noo beddelina waa kaas haddii kalene lacagtaan waa inaan jawaabna laga siiya lacagteenna ilaa fardhimayno waa xoolaheenna waa hantideenni hantideenna dawladdu ayadoo inay maaraysaa maamulka laga rabaa annagu haddaana loo beddelin ma daadanaynaa hantideenna in noolagu ama nalaga celiyo oo ayada ay wadda noo furta ayadaana laga rabaa ilaa marka hore may celinin ilaa adeesa waa socotaa ilaa maalintii la sheegaayana waa taallay lacagtu way noo taallay haddana muxuu ahay annaga waan haysanaa weli ilaa haddana meelaan ku maarayna ma hayno maanta hiiraan ma taalla lacag kale lacagta taalla waa ayada feelsadaa oo keliya haddii la yidhahdo maantay maamulku shan iyo toban cisho u qabtay cidna cid loo dhici maayo marka shan iyo tobankii cisho maamulku u qabtay haddii lacagta lacag lagu beddela aan loo helin maba taalla hiiraan lacag kale saa maxaa yeele lacagtii saddex qayb ay u qaybsantay waxay u qaybsantay maaragtay halgan iyo maarata koonfurtan ilaa iyo maarata mid oo muqdishoa laba qaybood saddex qaybood iyo doolarkii oo maarata meeshii feelsado ay ka timid loo rartay marka waxaa waaya gobolkan lacagta toban kilomitr meel ay uga bixi karta male oo shaah lagaaga iibsanayo ama wax lagaaga qabsanayo waxtarkeeduna waxaa waaya ma arkaysaay waa un wax gobolka ku eg waana wuxuu gobolka ku dhacan yahay oo maanta nin walba wuxuu haystaa boqol milyan laba boqol oo milyan ganacsatada dhammaan nin walba qasnadiisa iyo sanduuqiisa baqaarkiisa iyo iriddiisa la fiiriyo waxaa yaalla feelso marka haddii la yidhahdo feels shan iyo toban cishaa lagu joojina hadda ganacsatadii intay ka baxaysaa lacagtii intay ka keenaysaa haddaba ma jirtaa qorshe ay dowladdu u dejisay in ay ku wajahdo lacagahan been abuurka waa kan mar labaad guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo lacagahani kuma jiraan lacagaha u diiwaangashan soomaalida ee la dhihi karo waa la bedelayaa waa lacag been abuura marka haddii ay baqaar kuu tiiliyo hadday guri kuu tiiliyo haddaad ku ganacsanaysayba wax ka jira ma laha lacagtaas lacagaha magaalada ku jira runtii ganacsatada ayay u taallaa lacagaha magaalada ku jira waa lacag orredy lagu dhacay dadkii waa lagu dhacay hantidii baa ku jirta lacag kaloo damboo soo gelaysaa ma jirto inta badan soomaaliya xilligan waxaa laga isticmaalaa oo keliya kunka shilinka soomaaliga lacag kale oo ka yar ama ka weyn ma jirto marka laga reebo lacagaha qalaad maamulladii kala duwanaa ee soo maray dalka kadib burburkii dowladdii dhexe midba waxa uu soo daabacanaya lacago shilin soomaali ah oo sicir barar ku keenaya qiimaha maciishadda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn